wuxuu ahaa hogaamiyihii ugu wakhtiga dheeraa ee gobolka soomaalida etoobiya wuxuu nasiib u helay gobolka oo ay ka yaraadeen dagaallo ay garwadeyn ka ahayd jabhadihii la dagaalamayay dowladda etoobiya oo ay ugu horrayso jabhadda o n l f wuxuu ahaa mid ka mid ah xubnaha ugu adkaa ee soo maray ismaamulka soomaalida wuxuu saaxiib koowaad ka dhigtay urarkii talada haya ee dalka etoobiya ee tigreega awooddiisu ay lahaayeen marar badan waxaa la isku dayay gudaha xisbiga t b l f iyada oo loo soo marayo in kursiga laga qaado laakiin waxaa lagu guuldarraystay markii difaac adag ay u noqotay marwadii malla sanaawi oo sannadkii laba kun toddobiiyo toban bartamihiisii laga saaray liiska xisbiga talada haya ee dalka etoobiya cabdi maxamuud cumar wuxuu saaxiib dhow la ahaa taliyayaashii militariga sirdoonka iyo cirka ee dowladda etoobiya kuwaas oo shaqada laga joojiyay ilaa iminkana aanan ku sugnay magaalada adis ababa ee dalka etoobiya qaarkood dad badan waxay aaminsan yihiin in isaga loo xiray dhibaatooyin ka dhacay xabsiga jeel ogaadeynaya balse waxaa jira qodobo kale oo soo dedejiyey in xabsiga la dhigo madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo ku xidhan magaalada adis ababa waxaana ugu horreeya kow inuu ka shaqeeyey muddadii xilka uu hayay dagaalada u dhexeeya soomaalida iyo oromada oo la aaminsan yahay inuu ahaa furaha koowaad ee ka dambeeya dagaalka labada dhinac ay dadka badan isaga dileen labo in laga baqay inuu bixiyo dhammaan xogaha ammaan ee uu hayo saddex inuu amray gubitaanka kiniisad ku taalla magaalada jigjiga intii qalalaasaha ay socdeen taasi oo si weyn kaga caraysiisay baadariga kiniisadda kadibna raaligelin uu ka helay doctor abiyi axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya afar inuu iftiimiyey cadadka dhaqaalaha ka imaanaya shidaalka laga helay deegaanka soomaalida etoobiya iyo qoondada ay doonayso dowladda etoobiya inay siiso inay tahay mid aad u yar ayna doonayaan in ka badan shan inuu diyaariyo qorshe iyo isbahaysi ay ku jiraan madax horey xilal kaga qabtay dalka etoobiya oo tigreeda ay ku jiraan oo ka dhanaa doctor abiya axmed taa oo caqabad ku noqotay ra-iisul wasaaraha iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in loo haysto dhibaataynta maxaabiis badan oo ku xirnaa xabsiga jeel ogaadeynaya ka sokow eedeymaha madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo xubnihii la shaqaynaya loo haysto waxaa looga yeeray magaalada adis ababa ee dalka etoobiya iyaga oo diiday inay tagaan magaalada taasna waxay qayb ka noqotay caqabadaha soo dedejiyey in xilka laga qaado xabsigana la geeyo waxaa lagu wargeliyey inay ka amar qaadanayaan wasiirka xiriirka federaalka ee etoobiya axmed shide taas waxay dhabarjab ku noqotay maamulka cabdi maxamuud cumar maadaama isaga oo jooga magaalada jigjiga guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha kale ee madaxda maamulkiisana ay joogaan la sheegay inay axmed siyaasa faarax macalin oo reerkiisa ay ka mid ahaayeen dadkii lagu dhibaateeyey deegaanka soomaalida sida uu sheegay waxa uu sheegay inuu la dhacsan yahay taageerada xilka qaadista lagu sameeyey cabdi maxamuud cumar iyo hoggaanka cusub ee loo dhiibay maamulka soomaalida wuxuu sharaxaad ka bixinayaa waxa laga filaysan karo hoggaanka cusub ninkii isku keeni lahaa qeybaha kala duwan oo farada badan oo halganka ninba meeluu kaga jiray mujtamacii guud oo ku noolaa waddanka soomaaliyeed oo markiisa hore gumaysi ee xabashida ku qabsatay haatanna haddee maxay ahayd loogu inta badana lagu yeero regionka zone fiveki etoobiya waxaan aaminsanahay inuu shaqo fiican ka qaban doono insha allah biidni illahi ilbaari madaxweynaha maamulka oromada leman magersa waxaa la rumaysan yahay inuu ahaa shakhsigii kale ee gumaadka ka geystay ismaamulka ee madaxda uu ka yahay wuxuu xiriir dhow la lahaa cabdi maxamuud cumar ilaa iminkana ma hor imaan cadaaladda laakiin waxaa lagu warramayaa inuu waayey guddoonka xisbiga talada haya ee dalkaas taana waxay muujinaysaa calaamado kale oo soo dedejinaya in isagana ay fallaarta ku socoto